أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah jabhadaha amxaarada iyo orammada oo ku gacan seeray wadahadal ay la galaan maamulka abiy axmed xilli dalkaasi ay isugu darsantay dhaqaala darro gaajo iyo macluul dagaallo sokeeyo iyo barakac joogto ah wararkii ugu dembeeyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyo xaaladda etoobiya qodobbada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gado oo dhankeeda ku dhawaaqday xamlada dacawiga ah ee si guud uga socota wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayadaasi oo soo dhoweeyey sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa sarkaal ka tirsanaa booliska kenya oo lagu dilay mid ka mid ah ismaamullada dalkaasi iyo howlgalladii ugu dembeeyey ee ka dhacay wilaayaadka dalka xubintii hadalhaynta iyo xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayba cabdulaahi iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa jabhadaha orammada iyo amxaarada ayaa ku gacan seeray wadahadal ay la galaan maamulka abiy axmed xilli dalkaasi ay isugu darsoontay dhaqaala darro gaajo iyo macluul dagaallo sokeeya oo dhiig badan uu ku daatay iyo barakac joogto ah qodobkaasi iyo sidoo kale qodob kaleoo ku saabsan sarkaal ka tirsanaa booliska kenya oo lagu dilay mid ka mid ah ismaamullada dalkaasi iyo wararkii ugu dembeeyey waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubinta hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen gaari nooca xamuulka ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ridada kaasi oo siday shidaal islamarkaana marayay deegaanka garas baalley ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen aafaafka hore ee degmada xudur ee wilaayada bakool waxayna halkaasi ku dileen mujrim si weyn mujaahidiintu ugu daba jireen kaasi oo lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheeraa beesa jecel mujrimkan ay mujaahidiintu maanta dileen kana khaniimaysteen qorigii iyo booshkii uu ku hubaysanaa ayaa ahaa mujrimkii dilay suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare oo saddex bilood ka hor ku shahiiday deegaanka garas weyne ee hoostaga degmada xudur waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan soo qaadanaynaa jabhadaha axmaarada iyo oromada oo ku gacan sayray wadahadal ay la galaan abiy axmed markii ugu horreysay jabhadaha hubaysan ee ka dagaalama waddanka itoobiya ayaa iyagoo midaysan war ka soo saaray dagaalka ay kula jiraan xukuumadda abiy axmed kooxaha fano iyo o l a ee kasoo kala jeeda qowmiyadaha axmaarada iyo oromada ayaa waxbakama jiraan ku tilmaamay war dhowaan ka soo yaray dowladda itoobiya kaasi oo ahaa inay wadahadal kula jirto mucaaradka solomon atena oo ah taliyaha jabhadda fano ee gobolka gonder ayaa abiy axmed ku tilmaamay nin iska qarwaya markii uu maalmo ka hor sheegay inay wadahadallo kula jiraan fano iyo o l a ma garanayno cidda wadahadal la galayso mana maqlin wax wadahadal ah oo socda ayuu yidhi solomon atena oo u hadlay jabhadda axmaarada mas-uulkan u hadlay jabhadda fano ayaa cadeymaha uu bixiyey ku sheegay in jiritaanka shacabka qowmiyadda axmaarada uu halis weyn ku jiro sidaas darteedna ay xoogga saarayaan sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadda abiy axmed oo uu ku tilmaamay nidaam faashil ah dhinaca kale jabhadda oromada ayaa iyana dhankeeda beenisay in wax wadahadal ah ay kula jirto dowladda itoobiya waxayna dirtay goodis ah inay sare usii qaadayso weerarada ka dhanka ah ciidamada xabashida ma jiraan wax wadahadallo ah oo u socda ciidanka xoreynta oromiya iyo xukuumadda itoobiya maamulka abiy ayaa bulshada ku dhex faafinaya dicaayado marin habaabin ah si uu nafis uga raadiyo waa in dadka oo dhan ay ogaadaan in xilligan la joogo aysan o l a wax wadahadal ah geli doonin ayaa lagu yidhi war rasmi ah oo ka soo baxay jabhadda ugu awoodda badan mucaaradka itoobiya dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ayay xukuumadda itoobiya sheegtay inay wadahadallo siyaasadeed kula jirto o l a iyo fano haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal booliis kenyaan ah oo lagu dilay ismaamulka marsabit faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar kooxa hubaysan ku qaadeen ciidamo ka tirsan booliska dowladda kenya kaasi oo ka dhacay meel u dhow mooyaale oo ah magaalo xuduudeed ugu yaraan hal sarkaal oo ka tirsanaa booliska siliibiyiinta kenya ayaa la dilay halka la dhaawacay saddex kale oo laba ka mid ah ay ka tirsan yihiin booliiska kadib markii iska horimaadyo hubaysan oo toos ah iyo mid bamgacmeed ah lagu beegsaday bar ay ku sugnaayeen ciidanka booliiska oo ku taal meel galbeedka kaga beegan magaalada mooyaale saraakiisha booliska oo la hadlay warbaahinta kenya waxay sheegeen in weerarkan uu si gaara kaga dhacay deegaanka siisi oo dhowr kilomitir u jira suudiinbeenaadka ay la wadaagaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya wargeyska the star waxa uu sheegay in ragga hubaysan ee weerarka qaaday ay la socdeen mootooyin dheereeya waxayna mar qura rasaas ooda uga qaadeen barta kontarool ee ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee kenya booliiska kenya ayaa sheegay inuusan ogeyn jihada rasmiga ah ee weerarka uu kaga yimid waxayna muujiyeen in uu faraha ka baxay ammaanka ismaamulka marsabid ciidamada kala duwan ee la geeyey ismaamulkaasina u taag waayeen weerarada abaabulan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo ciidamada ammaanka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada wakaaladdu daabacday waxa ay ka hadlaysaa warbixin uu soo saaray markaska a c j ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka kaasi oo lagu soo bandhigay natiijada ka dhalatay xisaarka maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku hayaan magaalada tacis ee dalka yemen ilaa saddex kun kow iyo labaatan ruux ayay sheegeen inay ku dhinteen weerarada qanaaska ah duqeymaha iyo miinooyinka ay adeegsadaan xuutiyiinta halka ay ku dhaawacmeen lix kun saddex boqol kow iyo lixdan kale dhacdooyinkan ayuu markasku sheegay inay dhaceen intii u dhexaysay sannadadii labada kun shan iyo toban ilaa labada kun saddex iyo labaatan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa buundo ku duntay sacuudiga oo geysatay khasaare nafeed sida ay baahisay warbaahinta rasmiga ah ee maamulka al sacuud roobab ka da-ay gobolka jaazaan ee dhacagalbeedka dhulka uu ka arrimiyo al sacuud ayaa geystay waxyeello isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ugu yaraan hal ruux ayaa dhintay kuwo kalena waa dhaawac kadib markii ay duntay buundo xiriirisa magaalooyinka abucariish iyo sabya oo ka tirsan gobolka jaazaan oo in ka badan kun kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada riyaad ee caasimada maamulka al sacuud aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad waxaa maalinkii labaad taagan hadalhaynta ka dhalatay howlgalkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhismaha beige view ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa xabsiga loo dhigay fashilka howlgalkaasi ay kala kulantay kooxda gurgurte sidoo kale waxay mas-uuliyiin ka tirsan riddada ku baaqeen in uu xilka iska casilo agaasimaha sirdoonka kooxda riddada murtadsan baloolshe kaasoo ay sheegeen in uu ku fashilmay ilaalinta xarumaha riddada xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
الله تاتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا وهجاج دقيستيال markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaa soo jeedinaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada iyo duqaymaha ka socda magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay cadowga allaah waxa uu geystay xasuuqyo ka dhan ah dadka rayidka ah diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa maanta waxa ay faysalow duqeeyeen madarasada annasri ee ku taalla qidaaca khaza goobtaasi waxay hooy u ahayd boqolaal falastiiniyiin ah oo ka soo barakacay dagaalada iyo duqaymaha ka socda magaalada khaza sawiro iyo muuqaalo argagax leh oo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen walaalka boqolaal dad ah oo argagaxsan oo ka soo badbaaday duqaynta iyo sidoo kale dhaawacyada iyo meydadka oo daadsan gudaha iyo afaafka madarasada iyadoo sidoo kale burbur lixaad leh uu gaaray goobta wasaaradda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa soddon iyo saddex ruux halka dhaawaciduna ay yihiin boqol sideed iyo toban kale faysalow tirada guud ee shuhadada toban bil kadib waxa ay maraysaa soddon iyo sagaal kun shan boqol siddeetan iyo saddex ruux tirada dhaawacantay waa sagaashan iyo kow kun saddex boqol siddeetan iyo sagaal kale halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay muqaawamadu iyagana howlgallo fariid ah ayay fuliyeen mid ka mid a howlgalladoodana waxay ahaayeen duqaymo oo weeraro sawaariiq ah ayay ku garaaceen magaalada asduud oo ka mid ah deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ku jira iyagoo ka jawaab celinaya cudwaanka ka dhankaa dadka muslimiinta ee reer filistiin sidoo kale weerar qanaas ah oo lagu beegsaday askari yuhuudda ah ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano agaarka maqbaratu shariifa ee dhacda magaalada rafaax ee koonfurta qidaaca warbaahinta muqaawamada sidoo kale faysalow waxa ay faafisay muuqaalo kala duwan muuqaaladaas waxaa lagu soo bandhigayey weerarkii duqaynta ahaa ee lagu qaaday asduud sidoo kale faysal muuqaal muqaawamadu ay faafisay waxaa lagu soo bandhigay howlgal lagu beegsanayo askari yuhuud ah oo isku dayaya inay soo galaan mid ka mid a nafaqyada kooxaha muqaawamada dhanka kale faysalow waxaa jira in maanta howlgal fariid ah uu ka dhacay duleedka magaalada talaabiib ee caasimada maamulka gumaystaha yuhuudda haliyey falastiini ah ayaa howlgalkaasi fuliyey waxaana lagu dilay ilaa laba yuhuud ah halka lagu dhaawacay ilaa laba kale xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan uga bixinaa شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
وهجاج دجستيال مركنا ولاية قدو waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku dhawaaqay xamlad dacawi ah oo si guud kaga socota wilaayaadka islaamiga ah taasoo ciwaankeedu yahay irshaadul ummah ilaa sabiili arashaad haddaba waxay si toosa uga bilaabatay dhammaan degmooyinka wilaayadaasi gado ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo ku dhawaaqaya xamladaasi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أولا ilaahay baanu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala mahaddaas oo dhammaan iyo bilaabasho midna aanu lahayn bacdigeed waxaanu u mahad celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo runtii juhdi badan bixinayso waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala wanaag aad samaynaysaan ilaahay miisaankiina xasanaadka idiin saaro intaa kadib mawduucu aan maanta rabno inuu ilaahay noo suurogeliyo subxaanahu wa tacaala ayaanu sheegi doonaa waxaa soo baxay xamlo ay ku dhawaaqday xarakatu shabaab mujaahidiin gobolada oo dhan gobolkeenna maanta waxa weeyaan ay meelo ka bed waxa weyan ka bilaabo doonaan xamlooyinka aan hadda aan sheegi doono ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan dul istaagno dhowr qodob xamladu waxay soo baxday wakti runtii ummadda ay baahi u qabto in ilaahi subxaanahu watacaala diinkiisa la gaarsiiyo xamladu magaceeda waxaa la yidhahdaa xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili irshaad ciwaankeeda weeye shacaarkeedana wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciya intaasaana ammaan ugu filan oo ahmiyadda ay xambaarsan tahay la dareemayaa waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inay hergesho dhammaan maqaraad degmooyinka walaayooyinka ay ku shaqeeyaan ay ka hergashaan rajaynaynaa insha allahu tacaala doo ilaahayga awoodale ogolaado maanta bishan ay labaatan iyo lix tahayna waxay ka bilaabanaysaa degmada ceelcadda wixii ka dambeeyana waxay ku faafi doontaa ama la gaarsiin doonaa itijaaha kale degmooyinka kale intooda kale ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo intaa kadib ikhwaanay qodobadu ay xabaarsan tahay xamlada waxaa ka mid ah oo ugu horeeyo salaadaha in la oogo la ilaaliyo waxaa kaloo ka mid ah masaajidaha in lagu soo celiyo xalaqaadkii cilmiga lianna meesha ay ummaddan diinteeda ka hagaagto waa masaajidadu sidaas aaweed waa inay masaajidkii la nooleeyo waxa weeyaan xamlada ay qeyb ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah la dagaalanka daroogada ayadana xamlada ay qeyb ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah la dagaalanka fisqiga iyo waxyaalaha xumaantida oo dhan qeyb ay ka tahay xamlada waxay xabaarsan tahay runtii ciwaankeedaba idinku filan waxyaalaha la xaqiijinaya waxaa ka mid ah tarbiyatu alawlaad waxaa kaloo dadka tarkiiska la saaraya ka mid ah mucalimiinta anwaacdooda kala duwan bahda waxbarashada hadday tahay iskuulaadka iyo hadday tahay dugsiyada qur-aanka waxaa kaloo ka mid ah waalidiinta waxyaalaha lala kulmayo tarkiiska la saaraya ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a maraakista cilmiga lagu barto sidaasoo kale ayagana waxa weeyaan in waxbarashadooda kor loo qaado waxaa ka mid a dhallinyarada soo korayso in la gaarsiiyo risaalooyinka dacwiga ah waxaa kaloo ka mid a muruqmaalada dadka shaqaysto nooc kastoo yihiin waxaa kaloo ka mid a dadka la gaarsiinayo dacwigan xamlada ah dhammaan shucuubta anwaacdeeda kala duwan nooc kastoo yihiin dadka fulinayo arrintaas ayada ah waxaa ugu horeeya culammada in arrintan ay ka qayb qaataan noqobada ayaa ka mid ah dadka fulinayo hawsha ayada fududeynaya inay waxa weeyaan dacwada ay qeyb ka noqdaan ay ummadda gaarsiiyaan waxaanu rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala ummadda tan ku anfaco cilmiga burqanayo iyo culammada lasoo diyaariyey iyo waktiga ku munaasabsan oo loo soo diyaariyey dadka muslimiinta inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay maanta waxaan joognaa waa daar daara dunya ah liidato meesha aan u socnona waxa weeyaan waa aakharo wixii marka aakharo iyo adduunya wax noo taraya waa inaan ka faa'iidaysano maanta furasaan haysanaa cilmigii ayaa maanta waxa weeyaan noola soo qaaday guryaheena noola keenay marka waa inaan ka faa'iidaysano ilaahay subxaanahu watacaala barashada diinta waa inaan ka faa'iidaysano furaskan asaga ah waxyaalaha kale dadka muslimiinta ah aan rabno inaan ogeysiino waxa weeyaan xamladan waxay soo doontaa insha allahu tacaala muddo bil ah waxaanu rabnaa wixii lagu dhawaaqay inay ka hergelaan waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah looga yeeray inay ka faa'iidaystaan dacwigan in ay fududeeyaan waxbarashadii looga talagelay ay waxa weeyaan dhag u yeeshtaan cilmiga qaataan ku camal falaan lagana dareemo shacaa'irtii waxa weeyaan meelaha looga talagelay laga dareemo dadka muslimiinta ahaa isbeddel fiican in laga dareemana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala ummaddan wanaaggeeda wuxuu ku jiraa wuxuu awalkeeda uu ku hagaagay awalkeeda muxuu ku hagaagay ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed buu usoo diray ambiye ka horreysa ilaahay soo diray khaatimul ambiya nebi maxamed buu ahaa waxa uu ku hagaajina waxa weeyaan waa diinteeda weeyaan diintaas ayaa wanaag ah ayadaas ayaa ummadda sharaf u ah ayadaas ayaa ummadda dhaqan u ah ayadaasaa lagu badbaadaa fi dunya waalaakhira waxaanu leenahay ka faa'iidaysta furaskiina waxa weeyaan ha loo dhaga nuglaado yacni waktiga baxayo iyo culammada lasoo diyaariyey iyo waxa weeyaan juhuudda dhexayso waxaanu leenahay yaan la diicin insha allahu tacaala dhammaan dadkaas itijaaha wada jiree loo xil saaray shaqadaas ayadee guda doona idinkana waxaan leenahay sabar muujiyo dulqaad muujiyo dacwadan sida loogu talagalay ummadda u gaarsiiyaan idin leenahay insha allahu tacaala dhammaan degmooyinka sidaasaan leenahay maanta wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala qadaydan ayadaa way wada amriyin degmooyinka oo dhammaan shaqada ayaa ka fuli doonto maanta waxa weeyaan oon taarikhda hore usoo sheegnin waxa weeya inoogu qabsoomeysaa meesha la yihahdo hadduu ilaaha yidhaahdo degmada ceelcadde ee maqarka walaayada gado insha allahu tacaala waxaanu ilaahay ka baryaynaa jala wacalaa inuu ilaahay ikhlaas nooga dhigo tabaaraka wa tacaala maxaa yeeley ikhlaasku waa waxa weeyaan aasaaska camalka waxa weeyaan uu ku najaxo weeye ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu nooga dhigo shay ikhlaas ah ilaahayna raalli ka yahay tabaaraka wa tacaala culammadii iyo waxa weeyaan iyo umaradii hawshan soo ogaansatayna waxaanu idin leenahay jazakum allahu khayran ilahay hogiina jannaha ka dhigo camalkiinana alla hagaajiyo intaas ayaan insha allahu tacaala kusoo gebagabayneynaa haadaa wabilaahi towfiiq markana waxaad ku soo dhowaataan kelimaadka kooban oo wacyigelin ah oo goobta ay ka jeediyeen culimmada kale ah sheekh maxamed bashaar iyo sidoo kale sheekh axmed xasan bismi illaahi raxmaan raxiim in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد xamladan ay xarakada ku dhawaaqday ciwaanka looga dhigay irshaad اlumma ilaa sabiili الrashaad hanuuninta ama tusitaanka ummadda wadada toosan ee hanuunka ah shicaarkeedu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kastaa waa raaci waa la jire waa shaqaalo waa la kiraysto waxaana uu u shaqaynayaa allah tabaaraka wa tacaala oo shaqaalaystay inuu u raaco waxa uu mas-uulka ka yahay qof kastana waa mas-uul waxa uu mas-uulka ka yahay oo hoos imaanaya ayuu la jiraa shicaarka marka ay leedahay xamladan waa sidaas ayada ah ciwaankeedana waa kaa horaan soo sheegnay waxyaalaha muhiimka ah oo u baahan inaan isku baraarujinno oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu noola yimid lanana soo saaray uuna ku sifaysnaa oo inaan kaga dayanna ay muhiimka tahay waa jaanibka akhlaaqda akhlaaqdu nabigan la yimid calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa asaga ku sifeeyey kuna ammaanay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku dul sugan tahay akhlaaq weyn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala isagoo ka hadlayana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa layla soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan ilaahayna wuxuu ku ammaanay mu'miniinta wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama ilaa aakhiri suura suuradda ilahay ka dhammaad suuratu alfurqaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey dadka mu'miniinta sifaad aada iyo aada u sarreeyo akhlaaqdaasi wanaagsan ambiyadoo dhanna ay la wada timid waxay leedahay cadow la dagaalamayo oo doonayo inuu burburiyo baabi'iyo cadowgeeda waa dimuqraadiyiinta waa cilmaaniyiinta allaadeyniyiinta ah mushrikiinta dadka duulaanka ku ah arrinta ayada ah waa acdaadaas ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqda ambiyadu ay la timid aada iyo aad bay u tiro badan tahay sariigtaa ka mid ah xayaagu waa shucba ka mid ah min shucabil iimaan iimaanka shucabtiisa ka mid ah duulaanka ugu weynna waxa uu hadda ku socdo waa la dagaalanka sariigta ama xishoodka xishoodku wuxuu nabiga ka cabiray shucba min shucabil iimaan wuxuu ka cabiray inay tahay diin laba wiiloo walaalo ah oo midna ilaahay ku deeqay sariig midna maaragtay maxaan ku rahdaa iska un dhexdhexaad yah baa maalin walba midkan sariigta ka dhexdhexaadka ah baa kan kale wuxuu ku wacdiyaa oo ku waaniyaa warniyow xishoodkan iyo sariigtan iyo wejigabaxan waa lagugu dulmin waa lagugu dili xuquuqdaadaa lagugu duugsiin nabigay markay isula dacwo tegeen markaasuu yidhi dachu fa inahu min aliimaan xishoodku markuu waa qeyb ka mida diintii iimaankii waa shucba ka mida shucabta iimaanka qofka wuxuu ka xayirayaa oo ka xanibayaa waxyaalaha xunxun oo dhan waxaa xunoo akhlaaqda xunoo dhan ayuu ka xayiiri afka xun buu ka xayiiri waxa weya waxa wanaagsan buu ku irshaadin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadka asagaa ugu xushood badnaa uguna sariig badnaa waxaayna tilmaantay axaadiidta nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadka ka hadla nabiga inuu ka xushood badnaa gabar gandoob ku jirto gabdhaha gandoobka ku jiroon rag arkin aabbahood iyo hooyadood iyo walaalahood moog wax kale aan ark nebiga waa ka xishood badnaa waa ka sariig badnaa amhilo iyo tusaalooyin tiro badan bay u sameeyaan waxaa ka mid ah xilmiga dulqaadka qofka inuu dulqaato oo dulqaad muujiyo maxaa yeelay waa sifa min sifaati alambiyaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku ambaanay waxaa kaloo ka mid ahayd yacni oo qofka maaragtay laga doonayaa sabirka sabir baa laga doonaya qofka inuu sabro akhlaaqdaasi marka tirada badan oo nabiga la yimid calayhi salaatu wasalaam muslimiintana lagu ammaanay deganaanshada iyo maaragtay maxaanku rahdaa tartiibta ah waa waxyaalaha muhiimka ah oo inaan maaragtay maxaanku rahdaa ku sifowno lagaba maarmaanka ay tahay intaasaan kelmadeyda kusoo gaabinaya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilah rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu cla umuuri اdiini wاdunyaa sala اllahu cla nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wabacd ilaahi subxaana wa tacaala ummadeenna nebi muxamed ummadda muxamediyada wuxuu ku tilmaamay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar ummad adduunkan la soo saaray ummaddaa nebi muxamed baa ugu khayr badan laba shardi baa lagu xidhay khayriyadeedii ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar ummadihii hore way ka duwanayeen noocaas munkarka iskama ay reebayn macruufkana isma amreen reer ban israa'iil fidnadii ka dhacday waxay ugu badnayd ninbaa maanta wuxuu arkayaa qolo maaragtay munkar samaynayso wuu waani war waxaan iska daaya idinma fiicna waxaad ku jirtaan waa xaaraam berri uu imaanayaa kuwii oo laftoodii arrintii faraha kula jiro wuu iskala qabsanayaa faruuh ka qaadi ummaddan marka ma aha diinteennu saa ma aha waa diin maaragtay u taagan macruuf iyo nahyi munkar oo qof walba mataqaanaa inuu qeybtiisa ka qaato oo waxa weeyaan kasoo baxa loo baahan yahay rag iyo haweenna xil baa ka saaran cilmiga barashadiisa iyo inay reebaan munkarka macruufka amraan qof kasta waajib baa saaran adigu markays miisaan meesha wax kuu joogaan adiguna iskasbe iska bilow macruufka inaad dadka u sheegto munkarkana aad ka fogaato adigu naftaada ka dheerayso dadkana aad ka dheerayso ayadaas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanahawna cani lmunkar labadaas shardi ah ku xidhan haddaan macruufka isfari weyno munkarka iska reebi weyno maxaa noqonaynaa kal umami saabiqa ummadihii hore lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuud wa ciisa bni maryam dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun qolyaha ilaahay uu saa u tilmaamay unbaan ka mid noqonaynaa allah naga mid handhigo allah naga duwo ummadda inaan maaragtay aan ku sifowno ummad wanaagsan oo macruufka iskafarayso munkarka mataqaanaa iska reebayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa markuu munkarkiiyo ka hadlayay ninka maaragtay xuduudda ilaahay u taagan oo waxyaabaha muxaramaadka reebayo iyo ninka waaqicoo xuduudda ilaahay iyo xaaraamtii ku dhacaya markuu miitaalu samaynayay ummaddan waxay la mid tahay buu yidhi qolo u qurcaysato oo qurirsatay doon doon laba dabaq leh iyay u qurcaysteen oo qurriteen qolo qaybtii koray nasiib u heleen qolona qaybtii hoosey nasiib u heleen qayb badayna ku jirtaa doontu oo waa doon barta maraysa qoladii hoos dabaqoosa ku jira waxay yidhaahdeen way tashadeen waxay dhaheen warnimayow markay biyo u baahdaan kor bay sii maraan oo qoladaan koray sii maraan oo biyaha korbay iyo ka raadsadaan iyo waxay u baahdaan ka waran bay dhaheen haddaan iska dayno qoladaan sii marin oo dhibka ka dayno oon aayar mataqaanaa biyuhu meeshaan ay nagala samanayeen doonta haddaan alwaax ka bixinno oon halkan biyaha ka darsanno ka warrama nimankaa rabitaankooda iyo ficilkooda haddii faraha looga qaado ka warran halakuwa halakuu jamiican kuwii faraha ka qaaday iyo kuwii lahaa doontaan alwaaxa ka bixina biyihiibaa usoo wadagelayo labadii dabaqba way degaysaa marka way muusisaa marka qoladii hadday ka aamuso qoladii doonta banaynayso alwaaxa ka fujinayso oo munkarka waday hadda way isla wada halaagsamayaan ummaddan marka waxaway muslimiinta hal doonay saaran tahay doontaa qofkii ku cayaaraya oo alwaax ka bixinaya oo dadka halaagaya waxaa waajiba in laga qabto oo waxaa weeye rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyaddi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan munkar ninkii arka nebigu wuxuu ihi gacantaa ku suuliyo gacantaa laga bilaabayaa waa lambarka koowaad hadduu qofku awood iyo shooka leeyahay gacantaa lagu suulinayaa haddii gacan uu waltag waayona carabka waa inuu kaga hadlaa carabka hadduu ka baqana dee qalbiga waa inuu ka karahaystaa taas wax ka dambeeya oo iimaana ma laha bani aadamka sidiisaba waxaa bedeli karaa biyaada iyo dadka dhaqanka sidoodaba dadku waxay leeyihiin saddex macallin bay leeyihiin macalin saddex macalin buu qofku leeyahay macalin waa macalinka kugu dhigo jeestooyinkiiyo ayagoo madrasadii iyo kugu dhigayo oo macaayidda kugu dhigayo macalin waa bii-adan aad la nooshay iyo bulshada aad la joogtid macalin waa guriga hooyada ku joogta tan hooyadana ugu muhiimsan oo ugu asaasan canugu hadduu ka soo baxo oo ku barbaaro hooyo wanaagsan gabadh muslimada oo mustaqiima oo maxaanku idhahdaa diinta ku taagan canugu marka horu indhaha kala qaadaba uu tallaabo fadhiistaba salaada markay tukanaysa saas uu fiirinaya markuu istaag bilaabana wuuba la sujuudaya uu la rukuucaya isagoo kor u fiirinoo ku daydayan baad arkaya oo raacayoo la tukanaya ad arkaysa halkaasuuba ka ambaqaadaya haddii laakiin hooye mataqaanaa waxa weye laa tarfac raasan diin baan madaxa korigu qaadayn oo waxa weeyaan inay barashadaba diinba ina ugu jirin niyada kaga jirin inay waxbarataba rabin tarbiya lahayn canuga caloosha ee canjeerada ka dharjin oo iska tegaysa qofka muslimka waxaa fiican canuga sidiisaba tarbiyadiisa ruuxdiisa la dhisaa jasadkiisa lama dhiso ha ku talagelin inaad canuga caloosha u buuxiso oo qadada siiso oo cashada siiso oo ha kuu buurnaado ee mataqaanaa saa u dharjinaad tidhaahdo arrintaas ha ku talagelin ruuxdiisa kobci ruuxdiisuna waa diinta islaamka iyo tarbiyada akhlaaqda ku dhis gabadh wanaagsan iyo wiil wanaagsan baa markaa laga yaabaa inay ku ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkaaga inuu kugu abaalmariyo ilaahay waa ka ilaah subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran wardadow naftiinna iyo ehelkiinna naar ka badbaadiye hadda waxba uma qaban kartid hadda laakiin dadaal iyo juhdi aad bixisay inaad sabab ugu noqoto inuu naar ka badbaado waa mumkin hadhow laakiin talag gacankuguma jirto man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinkaa ninkii ilaahay khayr la doonaa hela intaas ayaan baraarujinayna wasalaamu allah calaykum waraxmat ullahi barakaatu waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada wilaayada gado iyo ganacsatada oo xamlada si weyn u soo dhoweeyey meeshaana dee wax weyn baa ka dhacay waxba lama dhaafin waxba lama dhaafin waan guulaysanay ilaahay kuwii wacdigaas galo ilaahu naga dhig ilaahayo waxay iclaamiyeen kuwii qaata naga dhig ilaahayo kuwii hoggaansama naga dhig intaas bacdigeed aad baa loo cabanayaa waxaa laga cabanayaa fisqigii baa batay haddee waa ognaho meelaha gaalada iyo gaala racyadu joogaan waaba laga fulinayaa gaaladiina waa lala dirirayaa gaaladiina shawaaba diriraysaabo waxay ku diriraysaa haddii looga adkaaday xabaddii hadda jihadkii waa naloo sheega waa laga hadla waxaa laga hadlay akhlaaqdii waa laga hadlay hadda meeshaan moobeelka lagama helo baashiisii lagu hadlaayey oo ku tusaysay laakiin wixii lagu soo duubtay baa laga fiirsanayaa oo meeshaan lagu imaadaa laleeya wixii lagu soo duubtay oo xagga looga soo shaqeeyey baa meeshaan la imaanaya islaamnimaan ku dhalannay islaamnimaan ku dhaqannay towxiid baan haysannaa dhowr iyo toban sano kolkii laga soo bilaabay itixaadkii labaatan sanay ku dhodhowda intaas waxaa nagula garaacaya towxiidka war maxaan ku jeclaysannaa wixii aan ku dhalannay inaan ka tagno oo wax aakhare iyo adduunba aan ku seegayna aan aadno waxaan leeyahay soo joodinayaa ha la joojiyo arrinta ayada ha la joojiyo arrinta ayada waxa fisqiga keenayo waxaan ku talinayaa haddii laga yeelayo odayaashu qofkii la xiro waxaasoo kale lagu soo xiro aan iska dayno dabagelkiisa faraha aan ka qaadno ninkii looga degay qaadkii oo kaninkii looga degay oo haddii alla kuu sabgol yahay wixii muqaadaraad oo dhan looga degay oo dayn waayey oo la soo qabtay oo ciidanku soo qabtay oo la ciqaabayo daba orodka badan ma aanan bislaanin waa ogaada anugu ma aanan bislaan waxaan leeyahay jihaadka aan ka qayb qaadanno waa kurskii baa la yidhi waa mahadsantihi khayr allah in siiya waxaa kusoo galabinaya fisqiga aan ka tagno fisadkeena aan wanaajinno islaamka aan u gargaarno awalan waxaan u mahad celinaynaa allah jala jalaaluhu allihii isugu kaaya keenay goobtaan barakaysan allihii isugu kaaya keenay annagoo ka hadlayno arrimo diimeed iyo mujtamaca muslimka ee walaalaha ah toosintooda annagoo ka hadlayno allihii isugu kaaya keena ayaa mahad dhammaanteed u celinaynaa intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa xamlada ay ku dhawaaqday xarakatu shabaab almujaahidiin laga dhigay ciwaankeeda irshaad al umma ilaa sabiili irshaad arrintaas oo ah dacwo diini ahoo la gaarsiinaya shucuubta muslimiinta ee kala duwan waxaan kaloon u mahad celinaynaa culummadii muxaadarada qayimka oo aadka u qiimo badan noo jeedisay oo waxba dhaafin sidii mujtamaca loo toosin lahaa iyo akhlaaqda dadka muslimiinka ah iyo gabdhaha muslimaadka ee wixii laga rabo lagu boorisay iyo odayaashii nabadoonnada ahaa iyo nuqabada oo ayagana kelimada qayimka ee ka jeediyey waxaa laga hadlahayay oon hadda maqlaynay moobeeladan internetka loo isticmaalo markii magaalooyinka waaweyn la joogo oo salaaxa moobeeladaas waxaan ognahay hadda meesheenan khad lagama isticmaalo internet lagama isticmaalo laakiin magaalooyinka laga keenaa telefoonadaas ayagoo wax kasta oo fasahaada ay ku jiraan si uu magaalada kusoo galaba waa lasoo geliyaa dhibaatada koowaad oo tacliimta ummadda fasahaadinayso ayay ka mid yihiin qofka dugsi hadduu aadi lahaa dee rujaal laba qalbi mala horey baa loo yiri waxba ma baranahayo taleefonkaasaa macallin u eh wax kasta oo akhlaaq xumo ahno asaga ayaa laga bartaa arrintaas waxaan doonaynaa wilaaye iyo odayaal iyo culamo intaba waan ka digaynaa in laga joojiyo ayaa la rabaa guryaha laakiin wax ay baariyaalka ku ahaanayaan oo caruurtooda ay u qabanayaan wax naafic leh oo wax laga dheefayo inay noqdaan ayaan soo jeedinaynaa oo ay joojiyaan taleefoonada ay caruurta u gadayaan arrintaas waa arrin laga digahayo khatarteedana leh adinka laftiinana waa dareenteen khatarta ayada inay jirto marka arrintaas aad baan ugu celcelinaynaa ha laga waantoobo intaas ayaan kusoo koobi lahaa wajazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi llah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa xamlada ay walaayada ku dhawaaqday runtii waxyaaba fara badan man ka faaidnay danaa ganacsada ceelcadde inaan waxyaabaha la mamnuucay ee saddex iyo tobanka qodob ah aan dhaqan gelinna insha allahu tacaala waana soo dhaweynaynaa howlahaas ayaga oo lasoo sheegay inaan wax ka qabanno diyaarba ma nahay aanan la shaqayno walaayada waxaan uga mahad celinaynaa xarakada guud ee awaamirta ay soo saartay runtii waa wax aad iyo aad noo anfacayo jiilkanaga iyo muslimnimadana iyo dadnimadanada ku jirto aad baan uga mahad celinaynaa ayagoo mar walba u taagan badbaadada muslimiinta dalka difaacidiisa u taagan cadowgan islaamka haddii meelaha uu islaam ka soo weeraro ugu badan waa akhlaaqiyaadka runtii haddana ilaahay baa na fahansiiyey subxaana watacaala waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in si guud aan uga wada qayb qaadanno annagoon uga mahad celinayna mas-uuliyiinta xarakada jazaakum allahu khayran bismillaah marka koowaad ilaahay baa mahad u iskaleh mahad aad guud allaa leh midda labaad walaayada aragti arrimaha dhibaatada oo annaga wax noo dhimaya oo bulshada caamahaan wax u dhimaya aragti oo nasoo gaarsay mahad gaar u celinayaa aniga walaayadan wada kulannay walaayada wax ay noo sheegeen oo khayr ay noola imaadeen waan isla qaadanay mataqaana makurka in la reebo macruuf la isfaro wixii muqaadaraad laiska joojiyo wixii dhacay laiska celiyo wixii hadda hor lehna aanan la keenin marka waan soo dhawaynaynaa annaga haddaan ganacsada ceelcadanahay arrimihii ayna soo gaarsiin xarakada guud ayna soo gaarsiisay culimmadiin hadday tahay iyo hadday maamul guud haybna la soo gaarsiiyey waan qaadanay waana soo dhaweynayna waana ku faraxsannahay labeeshka xarakada ka soo baxay daan ganacsada degmada horta wax kastoo shareecada islaamka ka hor imaanayo aan wadanka soo gelin ee aan ka hor tagno wax kasta oo ilaahay subxaana watacaala sharciyiisa ka hor imaanaya anaga danna ugu jirtaa iyo ganacsitada dadka deegaanka waan soo dhaweynaynaa si guud baan usoo dhaweynaynaa ilaahay subxaana watacaalana waan kaashanaynaa waxaan kale oon soo dhaweynaynaa waxyaalaha la mamnuucay oo saddex iyo tobanka qodob ah dhammaan shareeca islaamka kasoo horjeedaan inaan dhammaan wax ilaahay subxaana watacaala uusan noo banaynin inaan dukaamahana ku gadin dadka ehelka ahoo ama walaalaha ama muslimiinta ahna wax kastoo wax u dhimaya annaga wax noo dhimahayaane aan ka hor tagno ayaan rabnaa insha allahu raxmaan ilaahay subxaana watacalana waxaan ka rajeynaynaa inuu noo fududeeyo inaan macnaha aan si wadajir aan uga hortagno si gacmo wadajir waxa kooyaane ayaan rajeynaa inuu ilaahay subxana watacala raalli ka noqdo anoo ku hadlay afka ganacsatada degmada alaade alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu aleh wasalam waan soo dhaweynaynaa waana ku qanacsannahay waan jecelnahay raalli baana ka nahay waana fulinaynaa wax alla wixii awaameer ahoo nala faray intii tabartanada ah wixii nala faray dhowr iyo toban qodob baa nala faray insha allah waa zuulinaynaa walayaduna waa ku mahadsantahay haddayba noo soo jeedisay oo ina fahamsiisay insha allah waxaan anigu intaas ku darayaa wax ugu daran oo madaxda u ah akhliyaqiyaadka hallaabay bahalka telefoonka weyn oo meelaha lagu hayo waxaa cidaha dilay oo caruurta dilay waa bahalkaas kow waxaa kaloo ka mid ah bahalka qaadka kada waxaan ka codsanaynaa inay waxyaalahaas oo dhan il gaarah ku fiirso waxyaalihii kaleo haddayna soo galayaan insha allah waa ka dadaalaynaa sidaan u joojin lahayn waan faraynaa dadka maaragtay gadgado waxaas inay maaragtay iska joojiyaan bulshada waxaan kula talinayaa waxaa un liin sheegahay waa dantiinna oo baryahan oo dhan loo qaylinhayo wax ma aha dad kala wataan ama dan u ah ma ee waa dantanada wey caruurta inay hagaagaan waa dantanada inuu ganacsigu hagaago waa dantanada wax walbaba inay noo hagaagaan akhriya adduunba waa dantanada marka waxaan kula talin lahaa inay qaataan talada loo soo jeediya inay qaataan arrimahana wax xun oo dhan oo la faray iska jeejiyaan wixii wanaag oo la farayna qaataa saasaan kula talinayaa insha allah waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu